فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhow xawarays iyadoo wakhtigan oo kale aad uga barateen idaacadda alfurqaan waa habeenimo ay jimco soo galayso taariikhda hijiridan ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha shacbaan sanada kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriyada qodobada hadduu allaha qadaro barnaamijkan idinkugu soo gudbi doona waxaa kamid ah qaraxyo gawaari ciidan lagu gubay oo maanta ka dhacay duleedka degmada afgoy ee shabeellaha hoose faahfaahin ku waadan qaraxyadaas iyo qolada lala eegtay ayaad dhegaysan doontaan guddiga cudurka korona u qaabilsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee walaayaadka dalka soomaaliya oo degmada jilib ka furay xarun caafimaad oo loogu talagalay la tacaalidda cudurka covid sagaal iyo toban waxaad dhegaysan doontaan codadka dadkii ka hadlay xafiladii furitaanka ahayd gaadiidlada ka shaqaysata waddada xidhiidhisa muqdisho iyo jowhar oo maanta shaqa joojin sameeyey iyagoona ka cabanaya lacago ka baxsan canshuuraha uu maamulka hirshabeelle kuu soo rogay qaar ka mida darawalladaas oo cabashadooda soo gudbiyey ayaan idin haynaa qodobada sidoo kale barnaamijka caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad labaatan ruux oo shiinays ah oo ku leeday daadad xooggan oo ku dhuftay magaalo ka tirsan waddanka shiinaha faahfaahin ku waadan roobab saacadihii lasoo dhaafay halkaas ka daa'iyo malaayiin dollar oo ay shiinuhu khasaareen ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa dhegaystayaasha alfurqaan ee dal iyo dibadba jooga oo aaraadooda ka soo dhiibtay hadalkii dhowaan uu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ee ahaa in golayaasha dowladda ay dhammaantooda ka ogolaadeen in dalka soomaaliya lagu daro waddanka etoobiya codadkooda ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaas waxaa raaci doona wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus iyo maraykanka oo afar labaatankii saacii lasoo dhaafay in ka badan kun qof ay ugu geeriyoodeen qodobadaas ayaan barnaamijka idinkugu haynaa ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran
هداني إلهي بعيد العمى دين عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي
waa hagaagaynu ku bilowno qodobka ugu horeeya qaraxyo waaweyn ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka degmada afgoy ee shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya duleedka degmada afgoy ee shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in maanta kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa uu maraykanku ku shaqaysto ayaa waxaa qaraxyo lagula beegsaday duleedka degmada afgoy laba gaari oo ka mid ah ayaa halkaas ku burburay waxaana nuucooda lagu sheegay booyadaha shidaal ka qaada sidoo kale waxaa jira khasaare nafeed oo soo gaaray ciidamadan maadaama ay gubteen gawaaridii ay la socdeen wuxuuna kusoo aadaya iyadoo maalintii shalay sidaan oo kale waddada xidhiidhisa magaalooyinka walaweyn iyo afgoy qaraxyo lagula beegsaday laba mooto ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qaraxaas ayaa wuxuu gaar ahaan kaga dhacay agagaarka deegaanka warmaxan ee shabeellaha hoose inta la xaqiijiyay laba askari ayaa lagu dilay laba mooto waa laga gubay hal qori ak forty sevenna halkaasna waa ay kusoo furteen raggii qaraxyadaas ka dambeeya oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgallada ka dhanka ah hesheeyaha dalka kusoo duuliyay sidoo kale soomaalida la shaqaysa waxay kusii badanayaan gobolada dhaca koonfurta dalka soomaaliya لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka ayaanu ku guda jirnaa waxaa idinku soo maqan munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada jilib taas oo ay qabsadeen guddiga cudurka coronavirus u qaabilsan walaayaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo ay ku furayeen xarun caafimaad ayaa idinku soo maqan balse markaan aynu aadno waddanka shiinaha ugu yaraan labaatan qof oo shiinays ah ayaa ku dhintay roobab xooggan oo daadad wata oo ka da-ay qeybo ka mid ah waddankaas roobabkan uu ka da-ay koonfurta iyo bartamaha shiinaha ayaa waxay si aadaha u saameeyeen dhowr magaalo intooda badan dhaca koonfurta warbaahinta shiineeska ayaa waxa ay qorayeen in halkaas ay ku dhinteen dad ku dhow labaatan qof kuwaasoo ay shiinees u badnaayeen halka sidoo kale ay dalxiisayaal ku jiraan waxaana intaa dheer sida ay warbaahinta maxalliga ah soo tabiyeen in boqolaal qof ay halkaas ku barakaceen magaalada caanka ku ah dalxiisayaasha ee yangshung ayaa ah magaalada ugu badan ee uu khasaarahan ka dhashay maamulka magaaladan ka arimi ayaa warbaahinta waxay u xaqiijiyeen marka laga soo tago labaatanka qof ee halkaas ku geeriyooday in sidoo kale laba boqol labaatan iyo sideed kun oo qof ay ka barakaceen guryahooda khasaare maaliyadeed oo aad u baaxad weyn ayaa halkaas ka dhashay waxayna shiineysku caddeeyeen in halkaas ay ku khasaareen hanti u dhaxaysa shan boqol oo milyan ilaa toddoba boqol labiyo labaatan milyan sidoo kale hoteelada halkaas ku burburay waxaa lagu sheegay inay ka badan yihiin kun hotel halka in ka badan shan kun oo xarumo ganacsi ahna ay biyuhu gudaha u galeen magaalooyin badan oo dhaca bartamaha iyo koonfurta shiinaha ayaa arrintan kala siman magaaladan oo dalxiisayaasha caanka ku ah islamarkaana ay dadadka ku soo rogmeen رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا waa hagaag dhegaystayaal weli qaybaha hore ee barnaamijka ayaanu ku guda jirnaa waxaa idinku soo maqan gaadiidleeda ka shaqaysata waddada xidhiidhisa muqdisho iyo jowar oo maanta shaqo joojin kooban sameeyey kana cabanaya lacaga xaddaafa oo ay kusoo rogeen maamulka hirshabeelle ee kontaroolada fadhiya balse markaana aynu aadno dhanka iyo walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka degmada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa ka dhacday munaasabad ballaaran oo ay kasoo qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiin culimo iyo sidoo kale nabadoono iyo waxgarad munaasabadan ayaa guddiga cudurka corona u qaabilsan walaayaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xarun caafimaad oo lagula tacaalayay cudurka covid nteen ka furan degmada jilib munaasabada codod kala duwan ayaa laga jeediyey ugu horeyntii waxaad kusoo dhawaataan kelimadu halkaas ka jeediyey sheekh maxamed balli oo kamid a culamada diinta islaamka cudurka corona ayuuna si aad ah uga hadlay sidaad ogtihiin walaalayaal maalmahan xanuunaha la sheegay waxaweye ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga hayo iyo wabaa kala duwan haba u waaweynaadan kuwa caalamka wareeriyey ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waxweye ku salladay gaalada waaweyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala la collaytamaysa inta ay laayeen ama ay asiibeenna wax hadda aan meeshaan ku koobi karnaaye ma jiraan haddaba haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala imtixaan uu yimaado imtixaanka fanfaniinkiisa iyo duulduulkiisa wax badan baa waxa weeye dadka muslimiinta ka soo gaaraya dibbigan iyo dhakhtarka iyo daawadana sida la wada ogsoon yahay muslimiinta ayaa laga soo gaaray waxa weye culimmadii ugu horraysay ikhtishaaftay ee bilowday tibbiga ama wax teknolojiyada casriga ama saacadaha ama shay kasta oo maanta caalamka macnaha lagu naaloodo asal waxa u ah muslimiinta weeyaan haddaba xanuunkaas haddii la sheegay dadka muslimiintaana weligoodba iyagu ay hormuud u ahaayeen teknolojiyada casriga iyo caafimaadka waa inay muslimiintu ayaguna ay dowrkooda ay ka geystaan oo ay dadka ay mas-uulka ka yihiin markaas ay u saciyiyaan oo ay macnaha way ka hortagaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuuna makaniyey xaruntan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu isugu kaaya keeno ay qalab fara badan ay u ka muuqdo ayada iyo sida loo sameeyey iyo siday u ballaaran tahay iyo siday caafimaadka iyo macnaha ay ugu fiican tahay iyo siday ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye geedaheeda iyo waxyaabaha naqshadeeda iyo siday macnaha ayadu waxa weeyaan waxa weye ay macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weye noogu hagaajiyey waxa weeye qalabkan weye cajiibka badan hadday tahay oksijiintii iyo hadday tahay monitorkii iyo hadday tahay macnaha wey sariirihii iyo hadday tahay niblaskii iyo hadday tahay macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna makaniyey galabta ee macnaha way aanu dhex fadhino waa waxyaabo lagu naaloodo way walaalayaal weeyaan haddaanaan way annagu aanaan gaalo u aadayn oo aanaan mujrimiin u hor fadhiisanayn oo kuwa hay-adahay oo magaranaysa aanaan oranayn koloriin iyo macnaha iyo shuban biyood qaybinaya aanaan macnaha aanaan u hoorsanayna ilaahayna makaniyey waxaweye farsamadeeda iyo dhakhaatiirteeda iyo macnaha waxaweye farsamo yaqaankeeda iyo duriddeeda iyo qalabkeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan walaalayaal haddaba xaruntan waxa weeye waa xarun ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka baryayno rajaynaynana ilaahay inuu noo barakeeyo dadkuna inay isdaaweeyaan oo ay yimaadaan oo xanuunka ruuxii ilaahay uu ku asiibo uu yidhaahdo waxa weeye ilaahay baa igu asiibay ee uusan qarsan muslimiinta kale uusan aafayn asagu uusan markaa markaa waxa weeyaan uu xanuunkiisa weeye ilaahay subxaanahu watacaala uu weydiisto inuu ilaahay uu ka qaado meel gaara uu la galo iscilaajiyo xarunta loogu talagala yimaado arrintaasi walaalayaal waa arrin lagama maarmaana weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeye caafimaadka bixiyana waa allah nabiyullaahi ibraahim wuxuu hadduu ilaahay baryi uu leeyahay waidaa maridtu fahuwa yashfiin haddaan xanuunsado midka i daawaynayay waa allah subxaanahu wa tacaala waxaa la doonayaa inaan ijraa'aadka qaadanno waxaa la doonayaa inaan ruuxu asiibo waxa weeye dhakhaatiirta uu la tashado xarunta la furay inuu yimaado dadka muslimiinta inuu weydiiyo inuu iscilaajiyo waxyaabaha ma garanaysaa marka soomaalidu ay sheegaan sida waxa weeyaan macnaha weeye sijabiisha iyo waxa la midka iyo mudaawaadka iyo inuu waxa weeye isticmaalo waxa weeye dhakhaatiirta inuu la tashado arrimahaas oo dhan waa arrimaha la doonayo ruuxu inuu ka fakero oo si dhaba macnaha uu uga fakero walaalayaal oo uusan waswaas qaadin waxa ugu horreeyana walaalayaal oo cadow laysaga ilaaliya xanuunka waa alla ka cabsiga weeye ruux ilaahay inuu ka cabsado cibaadada inuu bariyo sujuudda inuu badiyo inuu ilaahay weydiiso caafimaad inuu ilaahay muslimiinta caafiyo arrimahaas oo dhan walaalay waa arrimaha loo baahan yahay waxaan kaloo ku mahadacooya macnaha ku bogaadinayna oo ugu hambalyaynayna waxa weeye maamulka waxa weeye jubbooyinka wa khaasatan qaybta fariiqa caafimaadka jazaahum allahu khayran dadaalka iyo xarunta iyo wanaagga ay sameeyeen ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa waxa weeye fanfaniinkiisa ilaah inuu dhinac naga mariyo dad hadduu ku asiibana ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad inuu siiyo annagana ilaahay naga magangeliyo dadka u taaganna ilaahay si miisaankooda xasanaadka waxa weeye uu u saaro wajazaakum allahu khayran wasali allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin intaas kadib mid ka mid a howlwadeennada xaruntan ayaa halkaas isna kelimad ka jeediyey waxaan maxad ballaaran u soo jeedinaynaa harkatu shabaab almujaahidiin oo runtii ku bixiyey fikir ballaaran iyo juhdi badan si ay u caawiyaan walaalahooda uu asiibay cudurka covid nneteen ama coronavirus oo una saaray guddi u xil saaran arrintaa iyadaa ah guddigaas oo isagana bixiyey juhdi aad u ballaaran sida inuu bixiyey dowraad ku aadan sidii loola tacaali lahaa cudurka covid nneteen iyo in uu furay xarumo badan oo lagu caawiyo dadka uu haleelay cudurka covid nneteen raggaas iyagana waxaan leenahay jazaakum allaahu khayra aljazaa antaas kadib dhammaan bulshada ku nool walaayada jubbooyinka waxaan u sheegaynaa in la furay xarun caafimaad oo lagu caawiyo dadka halaalay cudurka covid nneteen walaayada gaar ahaan magaalada jilib dadka waxaa la farayaa oo ay farayaan guddiga xarakada u magacaawday la tacaalidda cudurka covid nneteen in ay u hoggaansamaan ama ay raacaan tallaabooyinka caafimaad oo ay soo jeedinayaan guddiga loo xilsaaray la tacaalidda cudurka waxaa kale dadka walaalaha muslimiinta ku nool walaayada laga codsanayaa cid allaale ciddii isku aragto calaamadaha cudurka covid nneteen ama coronavirus oo horay u sheegeen dhakhaatiirta oo idaacaddana ka baxay ciddii isku aragto inay la soo xiriiraan nambarka xarunta la tacaalidda cudurka covid nneteen ee magaalada jilib nambarkaas oo ah ee furaha afar soddon iyo afar toban iyo sagaal toban iyo siddeed marka walaasha ama walaalka isku arko calaamadaha cudurka waa in la soo xiriiraa nambarkaas si uu u helo talo caafimaad oo anfacayso intaas kadib walaalaha oo muslimiinta degan walaayada waxaa kale laga codsanayaa ama la farayaa cid allaale ciddii la kulanto qof ku sugan xaalad khatar ah oo saameeyey cudurka covid nneteen ama coronavirus inay si dhaqso leh u gaarsiiyaan ama usoo gaarsiiyaan xarunta caafimaadka ee cudurka covid nneteen ee magaalada jilib oo nambarkeeda aan soo sheegnay waxaa kale laga codsanayaa dadka muslimiinta ah guud ahaan inay u hoggaansamaan tallaabooyinka ka soo baxayo guddiga caafimaadka marka insha allahu tacaala eh waxaan is xasuusinaynaa eh xarunta caafimaad ee cudurka coronavirus ama covid 19 in ay ku bixiyeen walaalaha guddiga howshaas loo xil saaray juhdi ballaaran kaasoo ah markii laga soo tago tababarada iyo xarumaha la furay in xarunta ay leedahay qalab caafimaad oo looga talagalay xarunta iyada ah oo loo diyaariyey dadka walaalaha oo saameeyey cudurkaas qalabka waxaa ka mid ah mashiinada lagu caawiyo dadka naqaska ku dhigay iyo daawooyinkii loo isticmaali lahaa ee mashiinadaas loo isticmaali lahaa waxaa kale ka mid ah daawooyinka kaalmaatiga ah ee looga talagalay dadka cudurkaas aafeeyey in lagula tacaalo jazaakum allahu khayr inta kale waxaa is xasuusinaynaa in masiibo haddii ay dhacdo aan laga maarmin in ilaahay xaggiisa loo cararo sidaa culammada noo sheegtay oo aadna garanaysiin marka waxaa lisxasuusinayaa la xasuusinayaa dhammaan muslimiinta degan walaayada iyo kayrkoodaba in la badiyo allabariga qur-aan akhriska adakaarta iyo sadaqada marka antaas ayaan ku soo koobaya kelimadeyda wajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aadan maxamed aadan waa guddoomiyaha ganacsatada degmada jirib isna halkaas ayuu kelimad kooban ka jeediyey macnaa hadal ma harin horta oo hadday culummadii tahay hadday nuqaamtii tahay hadday dhakhaatiirtii tihiin waa la caddeeyo wax hadale nooma harin hadal badanna lama saarnaado faa'iido ma leh soomaalida oo micnaha waxay dhahdaa il waxay arkayso ilaalo ka dhan micnaha waan aragnaa hadda isbitaalkan iyo qalabka yaalla waana la tusay waana gargaar loo keenay ummadda islaamka gaar ahaan degmada jilib khayr alla ha siiyo ummadda ay mas-uulka ka ahaayeen bay u fureen kan kelina ma aha wax badan oo wanaag oo saasay faleen laakiin aniga wax yaraan ku darsanaa oo meesha ay odayaasha ka hadlay aan ahayn aniga waxaan qabaa cudurkan horta waa masiibo gaalada loo soo diray gaaladaa loo soo diray markay dhaheen cudur baan dabar jarnay waa isku filnaanay ilaahay baan ka kaaftoonnay waaye in yar oo aryaa lagu furay markaasay daateen battatatata afka xira sanka xira kala taga mana ku fakanin eber wallahi inaan been idiin sheegayna daraad idaacadaan dhegaysanhayay afar iyo labaatan saac baraasiil inay ahayd baan u malanaa kun laba boqol iyo sideetan baa baktiday kun iyo laba boqol iyo sideetanaa baktiday insha allahu ninkii muslimoo hadda uu ku dhaco u dhintana siday culummada noo sheegtay waaba shahiid shuhaadana hade wax ka fiicanba ma laha waa shahiid haddaan iswarsanayna on tiro koobnay aan fiirinay soonkii dhammaaday ilaa hadda shan iyo toban iyo lix wixii meelahaas in laga joogaan u maleena afar qof miyaan dhahnay markaan fiirinay malamalada waxa ah yaa waxaa dilay corona dilay corona afar qof wax shan way gaari waaye corona ma dhihi karno horta annaga ilaahay caafimaad buu na siiyey ilaahay baana naga badbaadiyey ilaahay baana naga badbaadinaa laakiin waxaa waaye dadaal dheeraada waaye khayr wax kaama dhibee shar u toobkahay waaye waa dadaal oo lagaga hortegahayo waana laisgaarsiinaa ummadana way gaaraysaa waana wanaag noo soo siyaaday juhdigaas iyo dadaalkaas walaayada bixisay khayr allaha siiyo horan ugu duceynay haddana waa u duceynaynaa dhakhaatiirtaan u duceynaynaa ilaahay garabkooda ha galo waxaanan ummadda jilib ugu baaqayaa yaan la qarsanin nin abeese qariyo adigaa u ayo gogasha abeese haddaad ku qarsata adeun bay ku cuni xanuun yar markaad dareento ha la soo sheego insha allahu ilaahayna hanaga cudurka hanaga dheereeyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu suldaan maxamed buulle wuxuu ka mid yahay waxgaradka walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka isna munaasabadaas ayuu ka hadlay
maanta waxaa la furay xaflad aan ku qabanayno meeshaan bishacas la yidhaahdo isbitaal caafimaad lagu daaweynayo cudurka la yidhaahdo coronavirus ah ayaa meeshaan laga furay haddee dadkana horeyaba looga sheegayba qof kastaba caawowqa si ayuu ugu dhacaa qofkii uu isku arko neefqabad qofkii isku arko qufac qofkii isku arko hindhisho waxaa loogu talagalay isbitaalka walaayada degmada jilib ku yaalo xarunteeda caafimaad ee lambarkeedana la sheegay qof walba waa inuu la soo xiriiraa haddii ilaahay ka raali noqdo Ee, wax kale looma furin isbitaalka dadka masaakiinta dayacan oo aan awoodin in lagu caawiyo laguna daaweeyo isbitaalkana waxaa furay walaayada jubbooyinka khaasatan waxaana laga furay degmada jilib isbitaalkana wuxuu ku yaalaa bisha cas saan u naqaano weligeeda isbitaal ahaan jirta bisha cas haddana meesha ayaa laga furay cid moogan ma laha maxaa yeelay qof kasta cudurkan soo haleelo wuu ka soo qaybgalayaa waana lagu daaweynayaa isbitaalka waxaana ku diyaar ah jiif wanaagsan iyo daawo tayo leh iyo naqas fure qof kasta oo isku arko cudurka waa inuu isbitaalka ka soo qaybgalaa insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu gabagabadii nabadoon shiilow dhaqane waa afhayeenka odayaasha dhaqanka walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka halkaas ayuu isna ka hadlay guddiga caafimaadka oo loo saaray oo xarakada u saartay oo barnaamijkan daadihin hayay oo suurtageliyey oo juhdi badan ku bixiyey waa u mahadcelinaynaa iyaguna meeshaan muxaafadada ama degmada jilib waxaa laga fauray oo aan u sheegaynaa bulshada ku nool muxaafadada jilib iyo hareeraheeda in la furay xarun caafimaad oo loogu talagalay cudurkan la yidhaahda koroonaha oo caalamka aafeeyey khaasatan gaalada uu ilaahay ku halaagay wixii haddee naga soo gaara oo fanfaniina annagu dad bila'aadan baan nahay wixii naga soo gaaro xarakatu shabaab mujaahidiin waxay ugu talagashay meel dadka lagu xanaaneeyo oo ay dadku soo aadaan taleefonka lambarkiisa waa la siiyey waxay ku taal xarunta jilib waana xarunti bisha cas ee degmada jilib weeye waxaa ku dhegan tabeello weyn ood arki doontaan xaruntaas waxaa ku diyaar ah qalabkii dhammaan loogu talagalay in cudurkaas lagula tacaalo sariirihii jiifka qalabkii naqaska daawooyinkii iyo dhakhaatiir u diyaara waxaa kaloo diyaar ah gaadiidkii hadday tuulooyinka tahay iyo hadday magaalada dhexdeeda tahayba dadka cidda taleefon soo dirsata oo la soo xiriirta lagu soo qaadi lahaa marka ilaahay ha barakeeyo xarakadeenna waxaa weeye xarakadu ama mujaahidiinta waxay u taagan yihiin ummadooda muslimiinta ah inay badbaadiyaan diintooda sharaftooda iyo caafimaadkooda iyo wax kasta oo muxuu ahaaye ummadaas muslimiinta ay u baahan tahay bay u taagan yihiin ilaahay ha barakeeyo ilaahayna ha xifdiyo arintaas aad baan ugu mahadcelinaynaa haddaynu nahay odayaasha dhaqanka ee walaayada jubbooyinka waa soo dhowaynaynaa waa aan ku faraxsannahay waa arin mudnayd in la qabto arin mudnayd weeye marka xarakatu shabaab mujaahidiin iyo walaayadeennaba arintaasu waa oga baranay horumarinta bulshada hadday kas tahay dhan walba marka arintaasu waxaan idiin sheegaynaa aan ku celcelinaynaa ummadda ku nool muxaafadada jilib iyo nawaaxigeeda arintaasu ha ogaadeen ilaahayna ha tala saarteen
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا waxaa weli idinku soo maqan darwalada ka shaqaysata wadada xiriirisa jowhar iyo muqdisho oo ka caabanaya lacaga xad dhaaf ah uu ku soo rogay maamulka hirshabeelle balse markaan waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaashii idaacadda alfurqaan dal iyo dibadba oo aragtidooda kasoo dhibtay hadalkii dhowaan kasoo yeeray ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ee ahaa in madaxda dowladda federaalk ay dhammaantooda ka ogolaadeen in wadanka soomaaliya siduu u dhan yahay loogu daro wadanka etoobiya waa kuwan ee inala dhegaysta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah dhegaystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan waxaan maanta halkan magacayguna yahay abu mascuud arabasi waxaa fikirkaygu yahay hadalkan kasoo yeedhay abiyax ra-iisul wasaaraha etoobiya runtii waa hadal ma garanaysaa in badan la isweydiinayay oo qarsoonaa iminkana runtii caddaaday oo warkiisu uu caddaaday falilaahi alxamdu haddii waxa weeyaan cadowga uu warkiisu kuu caddaado iyo wuxuu doonayo waa mid waxa weeyaan ka qarsoon baa ka xun sababtoo ah intii hore uu dadnaa warkiisu inuu khidad iyo mu'aamaraad wadana aad iyo aad bay u cadday wax qarsoon maaha ujeedooyinka laga leeyahay uu ka leeyahay dee way iska caddahay weeye way caddahay waana la garan karaa sidii soomaaliya ba dadka muslimiinta ee soomaalida loo baabiin lahaa uguna milmi lahaayeen qowmiyadaha qowmiyadaha faraha badan ee etoobiya awooddoona meesha ay ka bixi lahayd sidii waddanka isagu gacanta loogu gelin lahaa maamulka kiristanka ah oo isagu uu hogaaminayo caalamkuna ay taageersan yihiin sidii loogu heli lahaa in waddanka ballaaran ee etoobiya aan badda lahayn siday badda soo u heli lahaayeen maantana way caddaatay waxay la tahay waxay la gudban tahay fikraddu dadka soomaalida khaasatan dadka muslimiinta ah iyo waxgaradkeeda ayaa u yaalla kolley aragtidaydu waa taa oo markaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigoo ah amatullaahi raxmaan waxaan leeyahay ha layska dulqaado gumaysiga soomaalinimo ma jirto etoobiyaana soomaalinimo kuguma daynaayo ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa haddaanan waxaan ku sheegaa loo noqonin oon nebi maxamed wuxuu ummadda uga dulqaaday dulliga iyo asxaabadiisa waxay iskaga dulqaadeen maanta la iskaga dulqaadin kaagama tegaayo walaa inuu baryo kaaga tegaynin ee maxaan ku sheegaa gartay dhegaytaan waa ungumaca keliyae dadka ha layska celiyo gaalada halayska celiyo weliba ha laga bilaabo kuwaan maanta kuraastu ku fafadhiyo oo maxaan kuu sheegaa madaxaan nahayn ilaahay subxaana watacaala ha ka kaafiyo ummadda dhibkooda iyo kadeedkoodii ma ahan dadkaani dad soomaaliya ma ahan dadkaani dad soomaaliya ma ahan nin walibaa meesha uu ka yimid ayuu matalaa ma ahan dad maanta soomaali ka ka naxaaya waa niman meesha la keensaday sidii arinkan soomaali iyo diinteeda iyo dadnimadeeda loo baabi'in lahaa umbisaa loo keenay intiiyayna hadda fulinayaani waxaa ila caqli yar maanta ninka dad kuwaan wax ka sugaayo oo dadnimo ka sugaayo diinna waa u dhinteen dadnimona waa u dhinteen iyagoo una kulley danta laga leeyahay laga gaari doonaa aakhirkoodana waxay ku dambayn doonaan sidii gaalkii ina ileey oo kaleeto maxaan kuu sheegaa iyaguba ay gacantooda maankuusha ugu jiro o dhibaatada ay dhadhansiinayaan biidnilah iyaguna dhibaatada ay dhadhamin doonaan anagana insha allahu tacaala ilaahay ma dhihin arinka iyagaa yiri ma ogi ilaahay ma dhihin allaan leenahay xasbuna allah wa nicma alwakiil kadibna ragaan leenahay insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala hay dhiigoodana ma dayici doono ilaahay waxaan ka baryaa garabkooda inuu galo ilaahay waxaan ka baryaa inuu nasri iyo guul siiyo ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaa diinta islaamka inuu kor yeelo ilaahay subxaana watacaala iimaankeena inuu qawiyeeyo ilaahay cabsidiis inuu nagu weyneeyo ilaahay oo ummadaada rabbi oo raxmaan oo kitaabkaaga inay u noqdaan oo wixii ilaahay subxana watacaala kuwoodii hore ay ku aslaaxeen kuwaan ay ku aslaxaan ilaahu intaasaan ku weydiisan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu walaalayaal dhammaantiin waa idin salaamayaa meel kasta aad joogtaan ee maqan kasta aad tihiin salaan baxdigeed arrintan aadka iyo aadka u foosha xun oo ka socota meeshan waa waxaan la qaadan karin waa waxaan la yeeli karin waa wax saqiirku ka gelgesho dalaad uu iska daa qof caqli leh dadka ku kacayna maskaxdoodii iyo maalkoodii iyo diintoodiiba hor looga qaato markii intaa lagaa qaato dhulkana qaado wax dhiba lama leh nin hor u dhintay nin markuu dhinto qof nin ka soo qaad markuu dhinto in la xabaalo dhib lama laha wax kasta awal baa hor looga qaatay badoodii bay dhiibeen diintoodii bay dhiibeen maalkoodii bay dhiibeen naftoodii bay dhiibeen oo maxay hayta isnaceen dhulka inay ku darsadaan maanta aan isku darmana ay dhahaan wax ceeb lama ah ma ahan dhulwaa baa layila tagbartay dhig waa ku ceeb waxaan ee sheekadaan mid ceeb ku ah ma ahan miday ka gelgelinayaan ma ahan
walaalayaal waxaan inta ka salaamayaa walaalaha idaacadda alfurqaan walaalayaal dhammaantiin waa idin salaamay baaraka allahu fiikum kheyrka aada wadiin iyo juhdiga aada wadiin iyo ilaahay ajir ee xasanaad aan la soo koobi karin allah idinka siiyo intaa kadib walaalayaal ataan gudaha u galo arrinta oo hadda taagan walaalayaal arrintaas oo ah soomaaliya in lagu daro etoobiya taas oo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu sheegay inay ka ogolaadeen madaxda dowladda isku sheegaya farmaajo ay kh- walaalayaal arrintaasi waa arrin khatar ah arrin aada u khatar ah baa walaalayaal waddankii ka jira horey ma waa u jiri jirtay waa la qarin jiray hadda bannaanka ayaa lasoo dhigay walaalayaal kuwan dabadhelifyada ah oo gaala raacyada ah oo hadda wadamada gaalada badanaaba laga keenay oo meeshaas eh, dhaqankooda lagu soo bedelay oo hadda madaxda soomaaliya isku sheegaya walaalayaalow waxay rabaan dalkii soomaaliya inay u gacangeliyaan cadowgii soomaaliyeed oo etoobiya inay u gacangeliyaan bay rabaan wadanka soomaaliya oo dhan wadanka soomaaliya etoobiya waa la madeeyay intii la dhaha ciidamada etoobiya dhammaantooda soomaaliya ayay soo galayaan marka wadankii dhan gumeysi ayuu galayaa hadda buu ku jiraa arrintaasina waxaa ku gacan siinaya yahuud iyo nasaare iyo gaalo oo dhan baa ku gacan siinaya maraykan iyo yurub iyo yahuud iyo bilaayo oo dhan a gadaalka riixays waxay rabaan sidii falastiin oo kale soomaaliya inay ku wareejiyaan etoobiya etoobiya oo boqol milyan ah oo kirishtaan ah oo aan bad lahayn bay rabaan inay wadanka soomaaliya ku wareejiyaan badaha soomaaliya dhan iyadoo lagu wareejiya annagana sida falastiin oo kale inna laga dhigo berina inay dhahaan muqdisho waa caasimadda etoobiya inay dhahaan bay rabaan sidii falastiin hadda qudus la dhahay caasimadda yahuud waaye haddii laga aamuso berina waxaa imaanaysa muqdishon caasimadda etoobiya in la dhaho annagana sida falastiin oo kale dhagax ku dadaalano oo oo maalin kasta guryahan la burburiyo dadkeena la laayo oo xabsiyada etoobiya lagu guro gumeysiga falastiin oo kale inaan galno marka haddii aan hadda la kicin qof kasta wuxuu awooda uunan kicin waa khatar weeye walaalayaal waa in lala dagaalama kuwan gaalada wadanka kusoo deesha uganda etoobiya burundi maraykan bilaayo oo dhan iyo kuwan oo hadda calooshooda shaqaystayaasha ah wadamada gaalada lagu soo gaalaysiiyey oo kuwa madaxda isku sheegay haddaan hadda laga hortegin dalkii iyo dadkaba waxay ka gadanayaan etoobiya iyo maraykan marka wadankeena la rabaa in la qabsado khayraadkeena in la boobo ummadda soomaaliya la gaalaysiiyo marka walaalayaalow arrintaas waa in arrin khatar ah weye waa in laga hortagaa marka walaalayaal intaas ayaan ku talinayaa baaraka allahu fiikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaamaya shaqaalaha warbaahinta islaamiga ah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaanta islaamka salaamaya dee horta marka horeba maahmaha soomaaliyeed baa taariikh bal waa ku caayaya walba col baanu ahayn etoobiya dee waxayna dhex yaalla hadday tahay diin ahaan iyo innaga dee ishaysa ahaan iyo wixiina soo kala maray iyo dhulalkeenna ay haysato marka la eego iyada dee ma kamaynaan taasi waa midaynu uga fadhiinay midaynaan uga fadhiin maaha inay tidhaahdo dhulka waxaan ku daraynaa soomaaliyeed etoobiya taasi iyada dee waa way- waxa weeyaan waa waajibkeeda waayo dee cadow ahaan iyo diin ahaanna waynu isu haynay oo gaariyo muslim baynu kala ahayn marka dee laga reebo dee qooniyadaha muslimka ah ee ku dhex jira dhaqan ahaan iyo dal ahaanna dee waynu isku haynay oo qadiyad baa inaga dhexaysay soo jireen hoo dheer oo dhul horeba way inaga haysteen iyagu inay sidaa u fakeraan dee waa fakerkooda caadiga ah ee ku jiray ilaa iyo maalintii dunida dee aynu ka derisnay ee la uumay tan imika markaan u soo noqdana waxay ila tahay un dee waxay ku timi dee waxa laga arkay uun soomaalidu dee meeshay maanta marayso inaanay dowladna lahayn shicib abaabulan oo na aanay lahayn dee shicibkiina beelabeeliya loo qeybiyo gobollo gobollo dowladdana iyada hadalkeedaba daa madax calooshood oo shaqaystayaalahoo dee kursigooda iyo danahooda khaaskaa fiirsanaya marka anigu waxaan u arkaa eh, su-aashu waxay ahayd maxaa ku xige waxaa ku xiga dee dalka in la qabsado ilaahay kama dhige waxaa ku xiga dee dalka in la qabsado marka waxaan kula talin lahaa dadka soomaaliyeed meel kastaba ha joogaane dee inay fadhiga ka kacaan si ay arrintaas si dhaba oo muuqata uga hortagaan saasaan ku talin lahaa dadka aan sheegayo anigu anaa ugu horeeyo nafteenada ka bilaabayaa marka dee inta kale ee soomaaliyeed ay maqli doonta ama ay arki doontana waan iyadana waan u sheegaya war aynu wax iska celin aynu wax iska celin waa inuu naqaalintaalkooda iyo waxaan yare buunbuunintan yare dadka qaar baa moodaya wax sidaa u sii ridan ay tahay etoobiya maaha wax sidaa u sii ridan waa wax yaroo la buunbu- waa waa dal la buunbuuninayo gaajo baktiyayo ay buunbuuninayaan waddamada reer galbeedka oo iyaguna u haysta dee een, inay ku ganaaxaan islaamka afrika ku nool marka laba cisho inagu qaadan mayso inagu kiciya aanu kusoo gebagabayn lahaa wallahu aclam wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waan salaamayaa bilcaddan alfurqaan iyo howlwadiinadeedaba dhammaantood waan salaamayaa Eh, waxaan kaloo salaamayaa dhammaan mujaahidiinta meel allaaliyo meesha ku sugan yihiin dhammaantood waan salaamayaa waxaan leeyahay gudbinta aan noo soo gudbiseen eh, in dowladda dowlad kusheega soomaaliya ay maanta u horseeday ummaddii soomaaliyeed iyo dalkii soomaaliyeed inay u gudbiyaan dalkooda iyo naftooda iyo maalkoodaba dowlad cadow ah oo cadaawad weliba guuna u qabta waa ku mahadsantiin inaad noo soo gudbisaan oo nagu baraarujisaan ilaacadda iyo howlwadeennadeeda intaa kadib waxaan leeyahay muslimiintu meelay joogaanba ummadda soomaaliyeed ha la yska dhiciyo cadowga laga kabo shaacadka ha loo guntado fadhiga ha laga kabo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad baan idin salaamaya dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu asalaamu calaykum gruubka alfurqaan waxaa idin leeyahay maasha allah ilaahay idin barakeeyo marka kole insha allah jazaak allah kheyr Eh, waxaan ka hadlaa arrinta yar oo maaragtay kuwan siyaasiyiinta ay kasoo baxday kasoo yeertay ay leeyihiin etoobiya iyo soomaaliya la isku dara marka taas ma noqon doonto waayo haddii soomaaliya gacanta oo gaalo loo geliyo beri dhibaato weyn ayay haysanaysaa Eh, haddii gaalo gacanta loo geliyo beri waxaa arkaysa gab- Eh, marka waxaan leeyahay eh, guusha idii la hagaay waa loo jeedaa waxba yaa laskar qarinin soomaaliya etoobiya la isku daraa waxba yaa la dhihin guush waa caskada mujaahidiinta Eh, soomaaliya waxaa xukumaya ragga oo maaragtay oo habeen imaanan oo hortaagan adowga oo maaragtay oo la dareerayo raggaas ayaa soomaaliya xukumi doona insha allah anigana waxaan rajaynaynaa inuu maaragtay raggaas habeen imaanan aan usoo duceyno insha allah jazaaka allah kheyr asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu Een, anigoo magacaygu uu yahay maxamed ee, cadde oo ku nool magaalada muqdisho haddaan fikirkayga ka dhiibto een, arrinta ah soomaaliya iyo etoobiya la isku darayaa Een, horta ninkay ku cusub tahay soomaaliya etoobiya in ay rabto inay gumaysato ama ay horeyba faraha ugula jirtay horta waxaan leenahay hurdada ka kac etoobiya mar hore ayay soomaaliya haysatay een, qaybaheeda maaragtay waxyaalaha dowladaha lagu sheego ay ka taliyaan een, mar walbana gacantay nagula jirtay laakiin mas-uuliyad waxay ka saaran tahay dadka soomaalida ah ee gobolkan mulkiyadiisa sheegto een, waxaan ugu baaqi lahaa ummadda soomaaliyeed meel kasta oy joogaan arrintaa haddii een, sida loo sheegayo ay arrintaa in loo wada istaago aana cid gaara lagu sii daynin etoobiya weligeed ma aysan soomaaliya soo hawaysanin laakiin hadda inay soo hawaysato waxaa keenay dadkii soomaalida habaad moodaa inay qalbigoodii oo hadda isbedelay xaaladooduna ay tahay allow sahal waxaan dhihi lahaa arrintan waa arrin khatar ah waa arrin khatar ah ummadda soomaaliyeed waa in ay u istaagto sida si aan si aan loo gumaysanin mar labaad iyo mar saddexaad
هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل
gabagabada barnaamijka ayaan dhegaystayaal ku sii siqaynaa wararkii ugu dambeeyey ee koronana oo uu idinku soo maqan yahay balse markaana aynu aadno shabeellaha dhexe wadada xidhiidhisa magaalada muqdisho iyo sidoo kale magaalada jowhar waxaa maanta inta badan istaagay gaadiidkii dadweynaha ee halkaas ka shaqaynayay qaar ka mid a darawalada warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in lacago canshuuro xaddaafa uu kusoo rogay maamulka hirshabelle kaasuu ku sugan degmada jowhar waxay sidoo kale sheegeen in inta u dhexaysa muqdisho iyo balcad oo ah soddon kilomitir oo keliya ay yaalaan isbaarooyin aada u fara badan kuwaasoo ay dhigteen ciidamada dowladda federaalka ah halkaasna ay dhac ku geysanayaan waa kuwan iyagoo si aad ah uga cabanaya annagu cabahaynay dhibaato badan ka cabahaynay oo qaylo badan ku jirnay oo madaye haddana waxaana galeen haddana ay yiheen inaan sidasina cashuur waayo cashuurka kun hoos lagu dira jirin warmada naqato laba milyan shan boqol milyan laba boqol ku yihiin oo isbaara kuma sii naqato ayna la wareega sidii dilaana dhacayna soo cisni soo dilayay midda waxaan hayreyna saddex saacadood waxaan hayreyna dartood maamulka oo hirshabelle u maamulka boo shatiyaal rabaa yidheen boona lix shan boqol ay ku lahaayeen shatiyaal ma yidheen haddana waxaan waxay reeyeen muddo saacadaan waxay reeyeen waxay yidheen soddon oo shilin laga rabaa calaa baabuur inuu soo kordhiyaa jirta oo baalkii aan maamulka shayka konton kun amud haa gaadiidku waa la fasaxay dadweynaha waa socdaa qayma aha waa la kordhiyey baabuurta ilaa balcad iyo ilaa camar isbaaraha safan waa isbixin waysi waa la kordhiyey baabuurka qofkii laba boqol waayo boqol iyo toddobaatan ku ibil dhibaataysneen oo ibil lacagta zaaid nagu ahayd ayaa haddana lacagta arka oo beeri oo konton kuna ma gasho lama qabato lacagtaas hadda ay macnaha ay sheegahayaan ibila dhibaato nagu ahayd shantan boqol haddana waxaan doonaynaa in nagala dhaafo lacagta beeri aldahay wadadan iyo horta shan boqol ibil boonay ahayd laba boqolo dheerigana waa waa laskii rabaa oo wadada tiradooda adiga waa adiga intaasoo jigboontaali gaali kamani walaal anigu shantii boqolo dhibaatada nagu ahayd dhibaatadeena edirba waa waana la saaray haddana shanteena boqol caadi waa waa iska gooseena laakiin lacagtan dheeriga lama qabato
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد
waa agaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan kuusii dhownahay markaana korona kuusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey haddii aynu ka horumarno waddanka maraykanka oo weli kaalinta koobaad ku jira dadka laga diiwaangeliyey cudurkan weli waxa ay kor u dhaafeen laba milyan oo ruux halka sidoo kale saacadihii ugu dambeeyey maraykanka ay sheegeen inay diiwaangeliyeen siddeed kun oo ruux kuwaasoo laga helay cudurka covid nneteen dhimashada si guud dalka maraykanka waa boqol toban iyo shan kun saddex boqol toddobaatan iyo shan qof halka afar labaatankii saacee lasoo dhaafayna ay u geeriyoodeen in ka badan kun ruux waddanka baraazil ayaa kusoo xiga wuxuu isna marayaa toddoba boqol siddeetan iyo toddoba kun afar boqol siddeetan iyo sagaal ruushiya sidoo kale isna wuxuu marayaa in ka badan shan boqol oo kun wadamada hindiya u k sbain iyo sidoo kale talyaaniga waxay iyaguna ku dhadhow yihiin saddex boqol oo kun oo mid weliba iyaga ka mid a wuxuu kor u dhaafay laba boqol iyo sagaashan kun dhanka dhimashadana waxaa iska daba dhow wadamada ingiriiska sbain iyo sidoo kale talyaaniga ingiriiska iyo talyaaniga soddon kun ayay kor u dhaafeen halka sbainna uu marayo toddoba iyo labaatan kun wararkii ugu dambeeyey ee coronavirusna intaas ayay inooga egyihiin waxaa sidoo kale caawa intaa inooga dhan barnaamijkii dhow waxa waraysyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan kan mid lamida inta aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu منه ارتويت أنا الظامي